madaxda urur goboleedka igaad oo warmurtiyeed ka soo saaray shir ay shalay ku yeesheen magaalada nairobi xarunta dalka kenya ayaa isku raacay muhiimadda ay leedahay in si wada jir ah looga wada shaqeeyo nabadgelyada gobolka halka ay walaac xoogani ka muujiyeen waxyeelada sii xoogaysanaysa ee ka dhalanaysa abaaraha ku dhuftay wadamada igaad warbixin arrintan la xiriirta nairobi waxaa ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamuud xareed
shirkan aan caadiga ahayn ee ay shalay ku yeesheen magaalada nairobi madaxda urur goboleedka igad ayaa waxaa shir guddoominayay cabdilfataax cabdiraxmaan al burhaan oo ah guddoomiyaha urur goboleedka igad oo sidoo kalena ah madaxa golaha xukuumadda suudan iyadoo ay sidoo kale golaha goobjoog u ahaayeen madaxweyneyaasha wadamada jabuuti kenya ra-iisul wasaaraha ethoobiya iyo madax kale oo ka kala socday wadamada soomaaliya uganda iyo koonfurta suudan madaxda urur goboleedka igad ayaa si qoto dheer ooga hadlay caqabadaha gobolka uu wajahayo gaar ahaana abaaraha iyo ayaxa isbiirsaday ee waxyeeleeyey dalagyadii gobolka caqabadaha uu covid nneteen uu u geystay dhaqaalaha wadamada igad iyo colaadaha uhuru kenyatta madaxweynaha xilka kasii degaya ee kenya ayaa khudbadiisii uu ka jeediyey kulanka waxa uu carabka uu ku dhuftay in caqabadihii uu gobolka hore u wajahayay ay hadda ugu sii darsoomeen saameyn xooggan oo ka dhalatay dhibaatooyinka iyo qulqulatooyinka ka taagan qaybo ka mid ah qaaradda
yurubjaalayaal marka aad dib u midacsataan caqabadaha uu wajahayo gobolkeenna ugu yaraan shaki kaama gelayo in bariga afrika uu malaha yahay kan ugu mushkiladaha badan qaaradda afrika labadii sano ee lasoo dhaafay oo keliya mandiqadeennu waxay wajahday duulaankii ayaxa saxaraha abaar waxmareebta ah oo weli faraba'an nagu hayso halis fara badan oo xiriir la leh kooxaha qaswadayaasha xagjirka ah iyo colaado hub la isu adeegsaday iyo sidoo kale cudurka covid sagaal iyo toban oo aan kala mid noqonnay dunida inteeda kale iyo xasaradaha hadda socda ee ka taagan yurub marka aan u nimaanno abaarta sida uu guddoomiyaheennu sheegay waa abaartii ugu xumayd ee aan aragno muddo afartan sano ah xaaladda cuntayarida ayaa ka sii dartay khayraadkii biyaha ayaa guray islamarkaana ku khasabtay in dad badani ay barakacaan taas oo kicin karta xiisad abuuri karta colaado cusub marka waxaan u baahannahay inaan maarayno abaarta ka hor inta aysan noqon halis labalaabanta dhammaan madaxdii urur goboleedka igaad ee khudbadaha ka jeediyey kulanka ayaa madaxda iyo shacabka soomaaliya ugu hambaliyeeyey sidii nabadgelyada ahayd ee ay awoodda isugu wareejiyeen madaxdii hore iyo madaxda cusub ee soomaaliya soomaaliya waxaa uga qaybgalayay shirkan wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleyd oo sharaxaya muhiimadda uu soomaaliya uu u leeyahay shirkan urur goboleedka igad soomaaliya inaanu gobolkan qayb ka nahay geeska africa oo dal gobol runtii waa istaraatiijiya caalamka guud ahaan ah haddana la halgamaya dhibaatooyin dadsamee ah oo dhinaca amniga al-shabaab iyo nabaddiidka mar labaadna la halgamaya aafooyinka dabiiciga ah abaaraha iyo isbeddelka cimilada adduunka oon innaga khaas inagu ahayn sidee baynu gacmaha isu qabsanaa ula wada dagaalanaa dunidana gurmad u weydiisanaa waa ogtihiin hadda adduunka waxaa kusoo kordhay dagaaladan ka socda yurub ee wejiga kala yeeshay khaasatan ukrain iyo ruushka oo saamayn waxaa la yidhaahdo isku food security-ga cuntadii dunida isaga kala goosi jirtay waxyeello u geysanaya iyo ganacsigiiba marka hadda dhibaatada meel ka dhacdaa waa dhibaato meel kale oo dunida ka mida ee saamaynaysa marka arrimahaasoo dhan bay wadamada geeska africa oo shirkan saaka isugu yimid madaxdoodu ku baraarugsan yihiin sidee baynu wax uga qaban karnaa isuna kaashan karnaa dunidana aynu qayladhaan ugu dirsan karnaa doorkey bay ku yeelan kartaa madaxda igad ayaa warmurtiyeedka ay soo saareen waxa ay gebagabadii ay ugu baaqeen wadamada bahwadaagta iyo saaxiibadooda in jawaab deg deg ah oo bani aadanimo laga bixiyo dhibaatooyinka dhinaca bani aadanimada ah ee ka jirta wadamada urur goboleedka igad khadar maxamuud xareed v o a nairobi